barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
duhur wanaagsan idin lahaantiinba waa arbaca bisha agost waa laba sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah tababara ku saabsan siyaasadda iyo sharciyada dowladda kenya oo dhallinyaro soomaali ah oo ku sugan nairobi dhowaan lasoo gebagabeeyey matala dhalinyarada siyaasadda la barayo kale dhalinyarada soomaalidu xaafadda isli ku nool inaysan aqoon badan u lahayn dhinaca sharciyada marka muhiimadda waxaa lagu barayey in dastuurka waddankana aada loo baro sharciga dawliga iyo siduu u shaqeeyana ay wax ka fahmaan marka tabarku saasuu in badan ku saabsanaa sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a shaqooyinka farsamada gacanta dhallinyaro badani ay waalidiintooda ka dhaxleen oo ay ku shaqaystaan waxaa weye xirfaddan ilaa iyo aabbayaashayba yacnii aanu soo wadin ha badnaadaan xirfadahayagu ha iska badnaadaan laakiin taanna waa mid noo gaaro oo aanu ka shaqaynaynay oo yacnii dee shaqooyinka caalamka ka mida oo ka tirsan weliba ay ka sii tahay waxyaabaha bulshadu ay sida aadkaa ugu xidhan yihiin waxaannu ahayn dad shaqo walba yaqaan
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale oo xiisele ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro uu shakhsiyan uga mas-uul yahay wixii dhibaato ah ee soo gaadha laba hogaamiye oo ka tirsan mucaaradka dalkaas oo ciidamada booliska ee venezuela ay goor habeennimo ah kala baxeen gurigooda qoraal uu soo saaray madaxweyne trump ayuu ku sheegay in uu cambaaraynayo falalka uu ku kacayo madaxweynaha venezuela oo uu ku sifeeyey in uu yahay kelitaliye
maamulka madaxweyne trump ayaa ka fekeraya inuu qaado tallaabo hogaamin karta in maraykanka uu canshuur iyo xanibaado kale oo ganacsi ku soo rogo alaabta laga soo dhoofiyo dalka shiinaha warbaahinta maraykanka ayaa tabisay in trump uu ku amri doono wakiilka ganacsiga ee dalkan maraykanka inuu bilaabo baaritaan lagu samaynayo ficilada ganacsi ee shiinaha si waafaqsan xeerka ganacsiga ee kii xeerkan ayaa shirkadaha maraykanka ka ilaalinaya ganacsiga aan cadaaladda ku salaysnayn ee dalalka dibadda ay sameeyaan
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa muddo dheer ku shaqaysanayay xirfado badan oo farsamada gacanta ah waalidiintuna waxay xirfadda sii baraan carruurtooda oo marka dambe halkaa ka sii wada shaqadii ay waalidkoodu hayeen farsamooyinkaasi waxaa ka mid ah timojarista dawaarka ama harqaanka farsamada birta kabatolista iyo wixii lamid ah haddaba wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa la kulmay cabdi mire dacar oo meherad timaha lagu jaro ku haysta magaalada boosaaso waxaa weye xirfaddan ilaa iyo aabbayaashayba yacnii aanu soo wadin ha badnaadaan xirfadahayagu ha iska badnaadaan laakiin taanna waa mid noo gaaro oo aanu ka shaqaynaynay oo yacnii dee shaqooyinka caalamka ka mida oo ka tirsan weliba ay ka sii tahay waxyaabaha bulshadu ay sida aadkaa ugu xidhan yihiin waa jirtaa inaannu naqaanno xirfaddan oo aannu dee ku dhaqan nahay oo ku nool nahay waa xirfaddeedii waa run waa jirtaa
waxay sheegtay xirfaddan in aabbe uu horey ugu shaqaysan jiray aad adigu kadib markaa weynaatay aad xirfaddan hadda bilowday bal sharxaad iga sii xirfaddan iyo qaabka timaha loo jiro
allah u naxariisto aabbahay waa dhintay waxaannu ahayn dad shaqo walba yaqaana haddii aan kuu sharaxo waxaannu ka koobnayn gabdho iyo wiilal aan walaalnahayba waa jiraan waxaannu naqanay xirfado badan duwarayaal baa nooga furaa fanka xitaa qaar baa yacnihii annagu qayb naga ahaa kow nooma aha oo shaqo keliya oo noo gaara ma ahayn nin harqaankiisii raadsada nin injineernimadiisii raans- raadsada nin jaamacaddiisii raadsada een, saasaan u kala baxnay markaas de nin walba xirfadiisii buu raadsado saasaan yacnihii aan ku howlgallo oo uu nin waliba ku howlgalay oo yacnii shaqadiisa uu si toosa uu yacnihii ugu qaabilay waaya cabdi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, shaqadan aad hadda ku guda jid- ee, timo jarista waxay sheegtay inaad ee, aabbaha horey uga shaqayn jiray oo aad ka baratay xirfaddan hadda aad ku shaqayso Ee, ma jiraa marka ee, carruur aad dhasho oo kale in aad xirfaddan adigu laftigaaga aad kusii tababarto Een, horta nin yahow haddaynu idhaahno soomaali xirfaddan waxay ka aaminsan tahay wax xun nin baan maalin aan kula kaftamay waxaan ku yidhi een, inan buu ii keenay yar markaasuu yidhi cabdiw aan idhahay wuxuu yidhi waxaan rabaa in timaha laygu jaro soo fadhiisi baan ku yidhi ninku ninaan saaxiibnahay buu ahaa ilaa yarku koob iyo toban jir labiyo toban jir meelahaasu ah waxaan ku yidhi warayaa de kan aan wax kuu baro niyow shaqaan u hayaa dee niga aan wax baro wuxuu yidhi oo niga maxaad shaqadaad ii haysaa cabdiwa maxay ti waxaan dee timahaan bari lahaayoo waxaan kaaga dhigi lahaa nin haa nin taqasus u leh baan ka dhigi lahaa uu naxay wallaahi xabadii inay ku dhacday iyo bilaahi baad moodaysaa ninka macnaha innagu waxaynu ka aaminsannahay soomaali haddaynu nahay wax xun timaha qofka jara iyo kabaha qofka tola iyo waxyaabaha nooca waxaynu ka aaminsannahay dhis wax yani dhoon ah oo aan jirin qofkii ka shaqeeyaana waa waa la mid laakiin waxaa keenaya oqonla-aanta marka carruurtaydana tacliintii u socota tanna xirfad baan uga dhigi karaa oo dhibaato ma laha culays ma laha oo aan jaamacid- jaamacad u diri karo ayaan haddana saa- saacada siina- siin karaa oo aan yacnii xirfad uga dhigi karaa waayo uu dhoofi karaa meel kaleu aadi karaa yacnii si aanu gaajoon xirfaddiisiina uu u wato mut- mutaclimadiisii iskuulkiisiina uu u wato ninka raggina wuu fiican yahay inuu afar shan shaqo barto oo kala duwan si aanu asaagii khay- yacnihii gacmaha ugu- u- hoos ugu dhigan isagoo jaamaad aragtay jaamici isagoo qofku aabaad arkaysa isagoo dhulka xaadheeya aakhirkana wuxuu gaaraa dee bosishankii uu ka yimi maxay ahayd waa jaamic sooma jaamicaddiisa waa dhow helaa oo gaaraa
cabdi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, bal waxaad iga wartaa nolol maalmeed ee, shaqada timo jarista idinka soo gala walaalle horta waa ku noolahay marba waasi mar baan annaan helinba aan weji ku helaa nolol maalmeedka iyo saaxiibtinimo wakhtigiina waa adkaaday abaaraa la soo maray waad og tahay waxaa yacnii intaasoo yacnii hadda gurigayga ilaa waxaan ka diray ilaahay baa og oo ka soo qaxay dee miyiga oo ilan dad baanu leenahay oo miyiga dad weliba sida loogu soo qaxayo walaahi silic iyo rafaad baan ku diray been kuu sheegi maayo haa yacnihii wixii aan koronto iyo kiro u dhigi lahaa baan iga ku diray been kuu sheegi maayo oo aan timaha ka soo saaray ma fahanta marka adiga waa ku noollahay wax dhaafsiisan ilaahun baa noo keeni kara laakiin naa uma hayno laakiin waa nolol maalmeedka ciyaalka iyo iyo yacnihi iyo masaariifta iyo xaafadda iyo korontada iyo oo marna hellaaweynaa ah Ee, xirfaddan ee, timo jarista oo aad ku shaqaysataan ee xirfadda gacanta ee, ma doonaysaan inaad sii horumarisaan
waa doonaynaa haa waa sii horumarinaynaa intii awoodda iyadu nala gaadho waa sii wadaynaa cabdi mire waxaa kaloo jira ee, inta badan ee, waxaa idiin yimaado oo timaha idinka jarta dhallinyaro marar badan oo aan laftigeennu timaha jaranayno oo kale waxaa la kulannaa waalid ilmihiisa gacanta haya oo si qaldana aad ugu jadheen bal arrintaas ka waran maxaa ee, idinkii waalidka aad ku xallisaan niyo dhibaatooyin badan baa igala kulmay Een, dhibaatooyin badan ayaa igala kulmay nin weyn oo madax sheeganaya oo leh madax baan ahay ayaa inankiisii noo yimi waa u jaray wuxuu yidhi sidaa iigu jara waar adeer saa kugu jari mayne sida caadigaanu kugu jarnaa baan idhi Een, dhallinyaradu waa dhallinyaro oo iska arday Een, inamada ila jooga mid ahaan baa u jaray anoo maqan qaabku doonaya baa loogu jaray Een, odaygii baa soo kaxeeyey wuxuu yidhi inankii ka jar caadi uga dhiga waa ku kala qabannay odaygii iyo inankii meeshaan ku kala qabannay Igama- laygama jaray mu- muran badan baa ka dhacay dhibaatooyin badan baa laakiin go'aan waxaan ku gaadhay boosaaso waana uga digay in badan waxyaabo dhaqan xumo ah oo noocaasa inaan loogu jarin oo ninkii dhallinyaro ee yimaada ee si qaldan oo dhaafsiisantee muslim baynu nahay yacnii dhaafsiisantee qaynuunka inaan loogu jarin oo si nadaamo caadiya oo wanaagsan loogu jaro hadduu dhallinyaro yahay hadduu nuwan yahay laakiin hawlo badan baa naga soo maray oo ilaa iyo xaj qaar baad silaysa qaar baa basalo kula soo baxay koranaya ma lacag la-aan baan nahay samxaa sababta mid naga ujeedada naloo ku jiri waa khasabaa naloo ku jaro bay gaadhaa xitaa dee wa- waalidka waa kuu keenaya hadhow markii loo jaro adoo ka xun ba haddana waalidka kugu soo celinaya kuleeya waa maxaystaan waa shaqo labaad haddana marka markayaga horaanba ku adkaysannaa inaan loogu jari karin si qaldan
kaasi waxa uu ahaa cabdi mira dacar oo meherad timaha lagu jaro kule magaalada boosaaso wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayuu u warramayey
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington dhallinyaro soomaali ah oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa dhowaan loo soo gebagabeeyey tababar ku saabsan sida ay wax uga ogaan lahaayeen siyaasadda dalka kenya gaar ahaan barashada dastuurka kenya iyo sharciyada ee dowladdu ku shaqayso wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray waxaana uu waraystay qaar ka mid ah dhallinyaradii tababarka qaatay qaar ka mid a tababar aqooneedkan oo uu soo qabanqaabiyey xarunta dhaqanka oo jaamaca ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi islamarkaana socday muddo dhan hal toddobaad ayaa waxaa muddadii uu socday dhallinyarada soomaaliyeed lagu barayey arrimo ku saabsan sharciyada dastuuriga ah ee dalkani kenya doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan siyaasadda iyo arrimo kale dhallinyarada ka qayb qaadatay tababarkan oo isugu jiray wilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa v o a u sheegay in tababarkan ay ka faa'iideen macluumaad kala duwan magacayga waa deeq xirsi muuse cascasey waxaan kan mid ahaa dhallinyaradii meeshaan joogtay oo ka qaadatay tareynimadii ka socday qaybo ka mid ah sida qaybta dhallinyarada siyaasadda ku lugleh ee soomaaliya meeshaan waxaa weeye joogta ee soomaaliyeed ee halkan joogta waxyaabihii halkan aannu ka barannay waxay kala ahaayeen laba qaybood qayb waxay ku saabsanayd faa'iidada ay leedahay waxaa weeye siyaasadda oo qofka dhallinyarada ay u leedahay qaybna waxay ku saabsanayd sharciyaalka waddanka kenya sida ay yihiin taasoo faa'iido kala ah oo dhallinyarada qofka ah oo soomaaliga ah oo ku nool magaalada nairobi loo baahan yahay inuu fahmo sistamka amase qaabka sharciyeed ee waddankan kenya marka qaybta sharciga waxaan ka barannay meeshaan sida dadka macnaha waxaa weeye sameeya qaybta samaysa sharciga oo la yidhahdo qaybta sharci dejinta sida baarlamentiga qaybta sharci fulinta sida executifeka qaybta xer ilaalinta sida maxkamadaha judiciaryna waxaa weeye loo yaqaana afka qalaad sidoo kale waxaan ka barannay ereyga macnaha abbreviationka lagu sameeyadoo la yidhaahdo m c a macnaha waxyaabuhuu u taagan yahay iyo waxyaabaha waxqabadkiisa ay yihiin
ani magacayga waa saabriin faarax gaash waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ka qaybgalaysay tababarkii siyaasadda iyo dhallinyarada ee lagu qabanaya xarunta awjaamac ee magaalada ta nairobi runtii aad baa ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo dadka maamulka ka ah xarunta awjaamacna aad baa ugu mahad celinayaan maadaama ay noo suurtageliyeen inaan si volunteer ah ama bilaash ah aan ku barano constitutionka waddankan kenya iyo siyaasadiisu waxay tahay waxyaabo badan baa runtii oo naga dahsoonaa baa nala baray faa'iido weyn ay ugu jirto soomaalida degan xaafadan islii oo ah xaafadda ugu weyn ay soomaalidu ka degto nairobi waxaana waxyaabahaas ka mid ahaa m c u a wuxuu qabto iyo m b a waxay qabtaan runtii dad badan baa uu ka daahsoonaa ama aan si wanaagsan u garanayn m c a waxa ay kan yihiin waddankan kenya laakiin hadda waxaan u malaynayaa in ay wax badan laga fahmay because dhowr beri ama five year days meelahaas baa u fadhinay sidaa u baran lahay sidoo kale waxaan qaadanay constitutionkan waddankan oo kenya gebi ahaantiis wuxuu yahay waxaana la siiyey buwaagtu uu ku qornaa kulligiis runtii waxyaabo badan baa ka faa'iidnay oo aan hadal lagu koobi karin uu cabiri karo markaasayto qofkii oo goobjoog ka ahaayeen adinkoo moofiya eena aad baa idinku mahad celinayaa inaad naga waraysatiin waxyaabihii aan faa'iidnay waan mahadsantahay maxamed xasan ciro oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta dhaqanka ujaamac ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa sheegay in ujeeddada ay barnaamijkan u qabteen ay tahay sidii dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi loo fahansiin lahaa sharciga dalkani kenya ee ay ku nool yihiin iyagoo la barayo xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin iyo sidoo kale midda lagu leeyahay anigu waxaan ahay maxamed xasan maxamed maxamed ciro mid wuxuu ahaa dhallinyarada iyo sida ay siyaasadda ugu lagu yeelan karaan barnaamijyada siyaasadda oo dhinaca siyaasadda gaar ahaan dhinaca sharciyada waddanka sida nidaamka dawliga ahi u shaqeeyo waxyaabahaasa u badnaa waxyaabaha aada loo barayey waxaa muhiima qadar wax yar kaaga sheego matalan dhallinyarada siyaasadda la barayo o kale dhallinyarada soomaalida ee matalan isli ku nool oo kale wax badan kama oga siyaasadda waddanka marka bal inay bal inay si wacan u fahmaan muhiimadda ay leedahay siyaasaddu marka fahamka waxay ka bilaabayaan dhinaca la yidhaahdo inay dastuurkii waddanka fahmaan inay akhriyaan isaga waxyaabaha iyaga uu xuquuqda u leeyahay waxyaabaha iyaga xuquuqda u siinaya waxyaabaha wax ka maqan ay ku raadsan karaan hadday dhinaca sharciyada noqon lahayd marka yani wax badan waxaa jira dhallinyarada soomaalidu xaafadda isli ku nool inaysan aqoon badan u lahayn dhinaca sharciyada marka muhiimadda waxaa lagu barayey in dastuurka waddankana aada loo baro sharciga dawliga iyo siduu u shaqeeyana ay wax ka fahmaan marka tabarku saasuu in badan ku saabsanaa xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday barnaamijyo wacyigelin ah kuwaasoo lagu horumarinayo nolosha dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli khadar maxamuud xareed v o a nairobi aada u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed bal caashay haddaynu warbixinaha ka yarnasanno maxaad inoo soo qaban lahayd waana duhurnimo qadadii waxbaa loo warbixinada laga nasta haddii la yidhahdo ismaaciilow way iska caddahay waa dhinacii music ha la aado haye Waa hal- heesaha.
halka musaakaana aan kabanka kuu timaadno ma heesi
haddaad garaacdo waa- waa heese De ma ana kabanka miiskan kuu tumayaa ma hay garanayo codka axmed cali gaalaan soo qabanayna weliba heesihiisa een, kalama Tuma.
dhacaan laakiin hees waxaa jirta marka cigaal qofku dhegtiisa ay soo qabataba Haye.
hees markiiba kusoo dhacaysa Waay.
garqaado Waa.
jacayl hadda kaban ku dar garqaado jacayliyo Haye.
angame codka macaan axmed cali cigaal iyo heestii garqaado
Thank
gabaahiirta iyo suu u sifaynay geerigo-aan salkeedii geerigo-aan salkeediiyo gabaahiir cidla ah waa intaasoo dhan waa hal wax bay- macnaha intuba waxay ka markacayaan hal horta wuxuu ku bilaabay gey laga hayaamay gey laga hayaamay gabaahiir salkeeda gabaahiir salkeeda iyo geerigo-aan iyo haydhig geerigoon macnaha saddexduba waxay tilmaamayaan meel cidla ah laakiin way sii kala daran yihiin Way sii kala way sii daran kala ashaataan waa sida badda oo kale lagu yahay halkan waa markaad yaro quustid markaas mar marka kasoo hooseysa mugdi ba usi tegi marka midba midbay kasii darnayd Midba midbay kasii salaamaad intaasoo dhan hay badan buu leeyahy fanaanka axmed cali cigaale codkiisa ayuu ahaa haatanna dhinaca ciyaaraha haddaan jalleecno wariyaheenna maxamuud mascade ayaa minneabolis ka soo diray
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waddanka jarmalka waxaa habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid koobka awri oo ah koob saaxiibtinimo ay martigeliso kooxda kubadda cagta ee bayer munikh koobkan ayaa waxaa ciyaaraya afar kooxood oo ka tirsan kuwa ugu caansan qaaradda yurub waa atletica madrid napoli bayer munikh iyo liverpool waxaana kulan xiiso badan uu dhex maray habeenkii xalay ahaa kooxaha atletic madrid iyo napoli ciyaartaasi waxaa gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee napoli oo ciyaaryahan hoose maria calehon ayaa gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee napoli ha yeeshee wiilkii caanka ahaa ee fernando torres islamarkaasina horyaalka dalka ingiriiska muddada ka ciyaarayay haatanna ku noqday kooxdiisa atletica madrid ayaa gool u saxiixay kooxdiisa atletico sidoo kale waxaa goolka guusha kooxda kubadda cagta ee atletica madrid u saxiixay ciyaaryahan abieto hase ahaatee gebagabadii ciyaarta waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan diego godin oo isaga garoonka laga saaray walow taasi aanay waxba u dhimin natiijada ciyaarta oo labiyo hal ay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid guusha ku heshay kulanka kale waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta ee bayer munikh iyo liverpool bayer munikh gurigeeda ayay ku ciyaaraysay laakiinse waxaad moodaysay inay ku soo tala gashay in ay si saaxiibtinimaha iskaga ciyaarto oo waxaa garoonka ugu jiray ciyaaryahanno dhallinyaro ah iyo kuwoodii hore laysku daray walow ciyaaryahanada lewandowski ribari muller iyo hemes rodriguez ba ay ahaayeen xidigaha garoonka soo saftay laakiin kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu aad moodaysay inay difaaca ku jirta islamarkaasina kontar ataag ku ciyaaraysay ayay u suuro gashay in ay saddex gool ka dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee bayer munikh saddexda gool waxaa liverpool u kala dhaliyey ciyaaryahanada saydiu mani maxamed saalex iyo dinal storage waxaa xusid mudan in ciyaaryahan maxamed saalex dhammaanba kulamadii uu ciyaaree saaxiibtinimo uu goolal u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool uu dhowaantan ku soo biiray waxaa sidoo kale xusid mudan in ciyaaryahanka daniel storage uu goolka u dhaliyey oo ahaa mid aad u qurux badan oo si farsamaysan uu u dhaliyey hase ahaatee ciyaaryahankani goolkaasi dhaliskiisa waa uu ku dhaawacmay oo isagoo dhaawaca ayuu garoonka ka baxay dhaawacan soo gaaray lama oga muddada uu ciyaaraha kaga maqnaan doono ciyaaryahan daniel storage oo isagu in badanba ka dhaawacnaa kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool haatana dhegaystayaal haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa weli buuqiisa waxaan uu ka jiraa ciyaaryahan neymar iyo halka uu ku dambayn doono ciyaaryahan neymar ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inuu ka tegayo kooxdiisa barcelona uu b s g ku biirayo sidaasina waxaa lagu garanayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona oo suuqa si xowliya haatan u soo gashay ciyaaryahan kasta oo banooniga xirfadan yaqaanana ay u doonayso waxay gorgorinaysaa ciyaaryahan cosmaan dembele oo labaatan jir ah una ciyaara kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund sidoo kale ciyaartoyda la hadal hayo ee kooxda kubadda cagta barcelona doonayso inay booska neymar ka ciyaarsiiso waxaa ka mid a ciyaaryahan anhel di maria ciyaaryahanka kale isla kooxdaasi b s g u dheele ee draxler andrian rabio iyo weliba marco vrati sida ay qortay mundo deportivo jariiradda la yidhaahdo ee ka soo baxda waddanka sbain hase ahaatee dhammaan ciyaartoydaasi ma ahan kuwa ay kooxdu soo wada iibsanayso laakiin qaar ka mida ayay rajaynaysaa haddii uu neymar ka tago inay ku soo bedelato dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan haatanna dhinacii heesa ayaan jileecaynaa
yahay jacaylu iyo roob soo iftiimaye adduunkod yahay jacaylu iyo roob soo iftiimaye kuwoyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan samar odhan lahaa kuwoyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan samar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo rugadaa i baday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo rugada baday dana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku agmeeraya anigu cawa
codkaasi fanaanka maxamed siciid b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen